bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin qaala almualifu raximah اllahu tacaala wayaquuluuna inahu laa khaaliqa cla alxaqiiqati ila allahu caza wajal wa ana aksaaba alcibaadi kulaha makhluuqat lilah wa ana allaha yahdi man yashaa wayudilu man yashaa laa xujata liman adalahu allahu caza wajal wlaa cudra kama qaala allahu caza wajala qul falilaahi alxujatu albaaliga falow shaaa lahadaakum ajmaciin waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii kitaabkii lilimaam abi bakrin alismaaciili oo magaciisana ictiqaad aimati alxadiid uu ahaa marka maanta wuxuu galayaa faqra uu ninka muxaqiqa kitaabka ugu magac daray afcaalu lcibaadi makhluuqat lilah marka masaladan ayadaa masale iska waadixa weeyaan oo haddii qofka muslimka ah markuu nusuusta u fiiriyo aan waxba shaki ka galaynin lowlaa ana bacda almubtadica ay masaladaas murun ay ka keeneen marka waxaa la yidhahdaa cilmiga sidiisaba nuqda yar buu ahaa markii ay dadkii jaahiliinta ahay ay soo dhex galeen iyoy nuqdadii bay waasiciyeen culamadiina waxay u baahdeen haddana jaahiliinteedii dadkii jaahiliinta ahaa waxay ku dareen khadaoodii in la cadeey ayagana sharax bay ku dareen marka cilmigii sidaas buu haddana waasic ku noqdi baa la yidhaahda hadda masaladan haddaanan mur laga keeni lahayn waxa kutub laga qoray ama maxaan ku irahdaa sharax laga bixiyey looma baahnaan lahayn lowlaa ana ahla albaatili adaafuu ilayha min maa leysa minha marka masaladan waxaa la yidhaha afcaalu lcibaad addoonka waxuu qabto fiiri adiga ina addoonka inuu makhluuq yahay ma fi kalaam inuu addoonka jinni insi malaa'ig waxay ahaadaan inuu ilaahay abuuray hadalka ma joogo laakiin waxay qabanayaan oo howl ah oo ama daaca ah ama macsi ah intay gelaysaa masaladaas marka ictibaarada loo fiiriyey dad baa waxay leeyihiin sida noo imaa doonto addoonka ilaahay wuu abuuray marka asigaa loo dhaafay marka afcaashuu qabanayane addoonka asaa abuuranay sidaan loo dhihin hadhowdii dambo addoonkii haddii la abuuray wixii uu xume xumaantii uu sameeyna ilaahay uu abuuray haddana lagu cadaaba in loo in aanan loo fahmin ilaahay addoonkaas inuu dulmi awgeed masalada meeshaas horta ka indilaaqiisa marka sidaas buu musanifku hadli doonaa marka hore waxaan aan bandhigaynaa masalada ahli sunna waxay ka qabaan ou musanifka si toosan ugu hadlay wayaquuluuna waxay leeyihiin inahu laa khaaliqa mid wax abuure ma jiro cala alxaqiiqati ila allahu caza wajal ilaahay ba xaqiiqa ahan waxu abuuro adoomanka iyo wixii kalena waa makhluuqiin markaasuu masaladii hore u gala wuxuu ri wa ana aksaaba alcibaadi adoomanka waxay kasbadaan kasba alcabdi meeshii laga dhihi lahay yaa cabdigina cibaada lagu jamciyey kasbina aksaaba lagu jamciyey wa ana aksaaba alcibaadi adoomanka waxay kasbanayaan kulahaa dhammaanteed makhluuqat lilaahi ilaahay baa abuuray adoonkii wuxuu samaynayo iyo adoonkiba labadaba ilaahay baa wada abuuray markaasuu musanifku wuxuu iri wa ana allaha ilaahay yahdii waa hanuuniyaa man yashaau nikou doono wa yudilu waa dhumiyaa man yashaau nikou doono laa xujata xuja ma leh liman adalahu allahu caza wajala walaa cudra oo waxau musanifka leeyahay hadduu ilaahay qofkii dhumiyo hadhow ilaahu adaabay dhumisee maxaad ii cadaabaysaa xujo ama yeeshan karo nuqdadaas waxa weeyaan tii aan hore u sheegnay oo waxaan ilaahay baa iska leh wixii asiga uu leeyahay ninkou rabou siinaa ciddou rabana waa ka hooy waa ka xirmaanina waa u diidaya marka ilaahay wuxuu leeyahay hadduu kuu diido kuma dulminin nuqdada asaasan horta indilaaqeeda sidaas wa waa tii ninkii muctasiliga iyo ninkii suniga markay kulmeen uu yiri ilaahay haddii adiga sidaad leedahay niyaw suniga ah ilaahay hadduu i abuuray afcaashaydana asiga ou abuuray haddana iga cadaabso ma idulminin markaasuu iri ilaahay waxaad adiga leedahay hadduu kuu diiday waa ku dulmiyey wuxuu asiga leeyahay hadduu kuu diidayn kuma dulminin marka wuxuu leeyahay musanifka ilaahay ninkuu hanuuniya ilaahay ninkuu doonana waa hanuuniyaa ninkou ou rabana waa dhumiya laakiin macnaheedii ma aha sidaas ilaahay inuu addoomankii ku dulmiyey liannahu waxaa meesha ku hor taalla wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid marka walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ayagaa isdulminaya marka sidaan hore u sheegnay nuqdada oo daqiiq ah oo meesha ku jirta waxay tahay ilaahay maadaamu calaamu lguyuub uu yahay yuu addoonkan u abuuray yuu og yahay wuxuu sii samayn doono sidii baa lagu qoray ninkii marka asbaabtii asiga lagu hanuuninahay la yimaado uu ilaahay ka ogaado inuu niyadiisa ay khayr jeceshahay ilaahay waa waafajinaya ninkii khayrkii ka hor imaanayo uu ilaahay ka ogaado sharki inuu doonayana waa la dhuminaya walidaalika falamaa zaaquu azaaqa allahu bou ilaah yiri markay dhumeen ee ilaahay dhumiyey macnihii sidaas marka musanifku wuxuu leeyahay qul falilaahi alxujatu albaaliga xujada ilaahay yaa mid wax ku ool ah ou addoomanka ku leeyahay liannahu intuu abuuray ou caqli u sameeyey ou rusul u soo diray ou xaqi uu kala cadeeyey markaasuu haddana iraada iyo mashiia buu ayaga u sameeyey oo qofkii ou khayrkana ku qaada karo sharkana uu ku diidi karo marka lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul sidii dadka ilaahay aysan xujo uga helin yaa waxa weeyaan caqli iyo aaladii aad wax ku maqli lahayd oo caqligi iyo samcigii wixii o dhan baa laguu sameeyey rasuul baa laguu soo diray jidkii baa laguu kala cadeeyey intaas waxaa loo yeelayaa inaadan ilaahay hadhowti dambo wax xujo a aadan ku yeeshanin marka xujatullahi hiya albaaliga wa qaala tacaala kamaa bada'akum tacuuduun fariiqa hadaa wa fariiqa xaqa calayhim adalaala kamaa bada'akum sow ilaahay idiin bilaabay yaa tacuuduuna aada u soo laabanaysin macnaha waxa weeyaan ilayhi almarjicu walma'aab ilaahay baa loo laabanaya asaana na bilaabay asigaana hadhowti dambo subxaanah wa tacaala na soo celinayo alicaada waxaa la yihahda albacthu bacda almowt qubuurta marka layska soo bixinaya icaadadaas waay marka fariiqan hadaa ilaahay fariiq waa hanuuniyey markii asbaabulhidaaya la yimideen yaa ilaahay towfiiqdi siiyey wa fariiqan qeyb kaloo dadkii kamid ana iyo jinnigii xaqa calayhim adalaalatu baadidiyaa ku sugnaatay markay ayagana asbaabul ghiwaaya ay la yimaadeen dhumitaankii yaa ilaahay uu ka hoojiyey ou ka xirmaaniyey hanuunkii inay helaan wa qaala tacaala walaqad dara'naa lijahanama kathiira min aljini waalinsi walaqad dara'naa waan abuurnay buu ilaahay leeyahay lijahanama naarta jahanamaad la yidhaahdo kathiiran wax badan oo min aljini waalinsi aan u abuurnay dad badan baa geli doono ilaahay u abuuray mana ilaahay subxaanahu wa tacaala bicadlihi yaa waxaa weeyaan ku mutaysteen inay naartaas ay galaan waxay keensadeen baa miisaan loo saaray caqli markay ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu abuuray takliif ay gaareen aaladii loo sameeyey rasuul loo soo diray markaa kadib xaqi ay diideen yaa camalkoodii yaa la hor keenay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban marka ilaahay ma dulminay wa qaala tacaala maa asaaba min musiibati fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabra'aha maa asaaba min musiibatin maa asaaba min musiibatin musiiba oo dad ku dhacda ma jirto fi lardi ardada dhexdeeda musiibo dhacda ma jirto walaa fii anfusikum naftiina musiibo idinku dhacda ma jirto ilaa fii kitaabin bay ku jirtaa oy ku qorneed min qabli an nabra'ahaa intaanan abuurin ka hor yay hore usii qornayd ayaddan waxay caddaynaysaa in waxa annaga hadda nagu dhacayo wax cusuboo maanta dhacaya inaysan ahayna wax hore u qorna inay yihiin ilaahay wuxuu leeyahy waxa adduunyada ardada dhexdeeda musiiba dhacaya ama adinka idinku dul dhacayo ama caruuraa kaa dhimatay ama waad jiratay iyo wixii lahadle markay yimaadaan wax horika oo kugu qornay bay ahaayeen ina dalika cala allahi yasiir markaasaa waxaa u yihi kay laa taأsaw calىa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum qadarka ilaahay haddii bicaynin muؤmina mustaslima lilaahi lagu fiiriyo waxaa waaye waa shay aad u cajiib badan w waa noo imaa doona qadاء اllahi waqadaruhu lakin hadda afcaal اcibaad un baan ka hadlaynaa laakiin musanifkii maadaama nusuusta isla wada leedahay yuu isdhexgeliyey marka aayaddan hadda waxaa weya min alaayaati alati yustadlu biha calى ithbaati اlqadari lilahi tabaaraka wa tacala waa imaan doonta marka musiiba idinku dhacda ardada iyo naftiina ma jiro ilaa hore bay u qornayd inay arintaas hore u qornaatana ilaahay waa fududdahay markaasaa xikmada oo ku jirtaa la sheega oo likay laa taأsow saadan ugu murugoonin calىa maa faatakum waxay idinka tegay walaa tafraxuu bimaa aataakum wuxuu idiin siina aadan ku farxin baa leeyihi ulajeedada waxa waaye qofka haddii qadar ilaahay uu ku dhaco isaga marka hore yajibu alakhdu biاlasbaab yacni jidkan maanta makhaatir ayaa ku jirtaa lagu yiri meeshan dagaal baa ka dhacaya waa ka leexanaysaa laakiin haddayba dhacdo in dhib uu kugu yimaado waxyaalaha keenaya dhibkaas inaad u dul qaadatid waxaad qadarkiia dib u fiirinaysaa waxaad leedahay arintan ayada ah wax hore iigu qadarnay waay inay igu dhacaan waxaa la diidaa inaad tiraahdid war maanta aniga haddaan gurigeyga iska joogi lahay dhibkan iguma dhici lahayn haddii nasiixadii fulaan aan yeeli lahay oon jidkan kale aan ka leexa lahay marka waxa weeyaan haddaad ogaatid qadar ilaahay inuu yahay waxa weeyaan meeshi waa laguu soo waday waa tii ahayd walow kuntum fii buruujin mushayada aynamaa takuunu yudrikum اlmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada yacni alakhdu bilasbaab qadarka ilaahay kaama celinayso laakiin wax waajib a waayoo naftaada yaad adiga intii habooneedaad samaysay intii kalena ilaahay u dhaaf ulajeedada marka intaa weeyaan ayb markaasuu musanifku wuxuu ri wa macnaa nabra'aha ay nakhluquhaa weeyaan waan abuuraynaa waxaa weeyaan lafdigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala min asmaa'ihi albaari a ka mid ah yani albaari allihii khalaa'iqda abuura waay albariyana waa makhluuqaadkii la abuuray nabra'ahaa bimacnaa aydana nakhluquhaa waay markaasuu ri wa bilaa khilaafin fi luga nabra'ahaa inay bimacnaa nakhluquhaa tahay wax isku khilaafsan ma jiraan ayb wa qaala mukhbira can ahli اljannati ilaahay wuxuu yihi isagoo ka waramaya dadkii ahlu janno ahay inay yidhaahdeen alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadaana allah alxamdu lilaahi mahad allah iskale aladii hadaana lihada allihii arintaa nagu hanuuniyey wamaa kunaa linahtadiya kuwa ku hanuuna ma ahaan lahayn lowlaa an hadaana allahu ilaahay hadduusan na soo hanuunin markii jannadii iyo wanaagii iyo ilaahay raalinimadiisi iyo ilaahay ay arkaan yaa waxay leeyihiin hadduusan ilaahay towfiiqda nagu hanuuni lahayn arintan annaga teena haddii noola dhaafi lahay waan dayacmi laheena ilaahay baa na hanuuniyey markaas baa subxaanahu wa tacaala fadligiisa ayaan waxaan ku helnay sidaasay leeyihin marka musanifka adina wuxuu ri waqaala ilaahay wuxuu iri an low yashaau allahu lahada annaasa jamiica aayaddaas hadda qeybuu musanifka soo tego macnaheeda ba aan la fahmayn ilaa idin lagu soo daramayo afalam yey'asi aladiina aamanuu an low yashaau allahu lahada annaasa jamiica saas wa afalam yey'asi aladiina dadki miyaysan ogaanin aamanuu alla rumeeyeen an low yashaau allahu ilaahay haduusan hadduu dooni lahay lahada annaasa jamiican dadka dhan inuu hanuuni kara miyaysan ogeen dadka mu'miniinta miyaysan ogeen hadduu ilaahay dadkoo dhan inuu hanuuniy ou doona inuu awoodi kari lahay marka waxa weeyaan qaarna ilaahay wuu hanuuniyey qaarna hanuunkii wuu u diiday labadaasna dulmi ma ahane cid kasta wuxuu ka ogaado buu ilaahay kula dhaqmay wa qaala tacaala walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka walow shaaa rabuka rabbigaada hadduu dooni lahaa lajacala annaasa dadkoo dhan wuxuu ka yeeli lahay ummatan waaxida ummad oo keli ah oo iimaanka ku wada siman oo muslimay wada ahaan lahaayeen walaa yazaaluuna laakiin isma walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina inay iskhilaafsan yihiin oo muslim iyo gaalo ay u kala baxsan yihiin ka zuuli maayaan ilaa man raxima rabuka rabbigaada ninkuu u naxariista maahine marka u fiirso nusuustaasoo dhan waxay tusinaysaa musanifka suu hadda ula jeedo in addoomanka iyo waxay abuura iyo waxay sameeyaanbo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu wada abuuray ayaga iyo afcaashooda intaasaa laga jeeda aayaddan dambo dad badan baa si kale u fahmay oo waxay leeyihiin marka laysku soo qaado war ha isdaalinin dadka ilaahaba yihi walaa yazaaluuna mukhtalifiin mas'alo kastoo laysku khilaafo xaq iyo baatil hadday tahay xataa wuxuu ku leeyahay waxaan waxa weye ilaaha hore u xukmiya inan iskhilaafna waaba lagama maarmaan marka tabriir khilaafkiisii wuxuu samaynayaa inuu asal u helo yihahdo in iskhilaafsanaana diintaaba na amarta arintaasna waa fahmi mucwaj ah oo qalloocan weeyaan maxaa yeelay aayadda macnaheeda u fiirso walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabuka ilaadi maxay soo kordhisa ilaa man raxima rabuka rabbigaadi ninka u naxariistay mooye oo falaa yakhtalifuuna macnihi saas waay bal tafsiirkeeda ugu laabo ibnu jariir طabari iyo ibn kathiir iyo wagayrihi min ahli sunna siday u fasireen ilaa man raxima rabuka dadka ilaahay naxariistiisa heleen dad ahlu khilaaf e ma aha ee wa ahlu tawfiiq wاlwaxda wاlائtilaaf wاlmaxaba wاlwiaam sidaas weeyaan wa ilaa kayfa ilaahay uu nooleeyahy wactasimuu bixabli اllahi jamiica o nusuusta dhan walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu uu ilaahay naga nahyinaya in iskhilaafno haddana uu leeyahay khilaafka maba ka fagsan kartaan waa lidinku xogmisay ilaahay ku dhihi karaa ilaahay saas dhihi maayo ilaa man raxima rabuka dadka ahlu sunnada a waa ilaa man raxima rabuka alummatu lmuslima waay ilaa man raxima rabuka ahlulxaqi waay ahlulxaqi isma khilaafaan marka waxa xaqa ka baxsan haa nacam way iskhilaafayaan marka masalada ma aha waa masala usuul ka hadlayso ee macnaha ijtihaadaad oo fi masaa'il farciya laysku khilaaf khilaaf lama yidhaahdo in naskan oo mas'ala farciya oo fiqhiya ku soo aroortay in in ay takhtalif wujahaati nadar taas khilaaf lama yihahdo liannahu ummadii waxdadeedii iyo midnimadeedi wax u dhimi mayso mida laga hadlayo waxa waaye alikhtilaafu bayna alkufri walislaam alikhtilaaf bayna alxaqi walbaatili alikhtilaaf bayna asunna walibtidaac waxa laga hadlaya taas weeyaan ayb masaladeeni markaan u laabano oo ahayd afcaalu lcibaadi makhluuqa musanifka taasuu yiri markaasuu haddana wuxuu dhex geliyey qadarkii nusuustiisii waxaa weeyaan aimadii hore sidaas weeyaan waxaa laga yaabaa abwaabtii oo dhan maadaama ay isku dhadhow tahay inay tanaawul oo hal mar in isla wada qaataan markii aan usoo laabano masaladan adoonka iyo wuxuu sameey inay ilaahay u abuuran yihiin waxaa uu daliila allahu khaaliqu kuli shay aayaddaas cumuumkeeda waataan shalayna hore usoo sharaxnaye macnaheedii waxa weeyaan ilaahay khaaliqu kuli shay wax kasta allaha abuura waay marka fiiri allaahu asiga hadduu wax abuuro marka kulligaas waa caam fii maa siwa llahi ilaahay asaga wax abuura lama abuuro marka ilaahayna asmaadiisa sifadiisa daatadiisa ay la xugum yihiin oo sidii muctasilada ay yidhaahdeen ahlakahum ullah ee kuma jirta arintaas marka allaahu khaaliqu kuli shay ilaahay wixii kasoo haray waa ilaahay baa abuuray waa qaacida mutarida laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa insiyun walaa jiniyun ilaa wallahu tabaaraka wa tacaala huwa aladii khalaqahum min ardi wa samaawaati wa xayawaanaati wa gayriha sidaasoo kale ilaahay wuxuu iri wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira ilaahay shay kasta asaa abuuray markaasaa haddana qadarkiisi la raaciyo axwaalka waxa la abuuray lasoo gudboonaa doontoo dhan way abuuran yihiin marka nusuustaas waa nusuus caam ah oo tadulu calى ana allaha huwa aladii khalaqa kula man cadaahu walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay hal min khaaliqin gayru اllah wax wax abuuri karoon alla ahayn miyaa jiro marka aayad kaloo gaar ah wallaahu khalaqakuma maa tacmaluun wallaahu ilaahay khalaqakum waa idiin abuuray io wamaa tacmaluun iyo waxaad samaynayseen alla waa abuuray maadaas haddii la yidhaahda masdariya weeyaan macnihii waxay imaanaya wallaahu khalaqakum ilaahay wuu idiin abuuray iyo wamaa tacmaluuna iyo wa camalakum waa nas sariixa ay noqonaysaa mas'alada laysku haysto oo addoomanka waxay samaystaan ma ayagaa abuurto mase sida ayaga loo abuuro ilaahay waxay samaynayeen hore u abuuray labadaas yaa laysku haystaa aayadda marka macnaheedi waxaa weeyaan mas'aladii waxay noqonaysaa mid nas sariix uu ku soo arooray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun qoladii nabiyllaahi ibraahim loo soo doro mushrikiinta atanxituuna qoladii la yiri weeyaan oo intay buurahi iyo maxaan ku idhaahdaa qoryihii intay soo gurtaan yay aaliha ka samaysan jireen qaala atacbuduuna maa tanxituun wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun markaasaa waxaa la yidhi m waxaadmaxaad caabudaysaan waxaad adinka aad samayseen waxa aad samayseen iyo adinkaba allah idin wada abuuray ayaga waxay yidhaahdeen ibraahim ilaahay hala caabudo na leeyahay annagana aaliha waaba kanaa waabaan haysanaa ilaahyaal aan caabudaynanba haysanaa markaasuu ilaahay wuxuu iri ma waxaad ilaah ka dhiganaysaan wuxuu asiga abuuray maad ilaahay la mid dhigaysaan ood ugu shariig yeelaysaan marka arintaas waxay ku noqotay xujo oo baaliga ah marka wallaahu khalaqakum adinkan oo mushrikiinta ah ilaahay asaa idin abuuray ko wamaa khalaqakum wacamalakum waxaad samaynaysaan oo oo qoryahan aad ilaahyaal ka dhigaysa naftigeeda waa makhluuqaad geedaha yaa abuuray buura yaa abuuray macnihii sidaasay imaanaysa marka aaya nasun fii maxali khilaaf baa laleeyahay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun haddii maada masdariya laga dhigo haddii maada mawsuula laga dhigana macnaheeda kama foga iyadani oo macnihii waxay noqonaysaa wallaahu khalaqakum wmaa tacmaluuna ay ladii tacmaluuna marka ay ladii tacmaluuna macnaha waxa weeyaan asnaamtii naftigoodii waay ayib maxaa yeelay haddii haddii caamilkii wax samaynaya ou makhluuq noqday fa kayfa laa yakuunu macmuuluhu makhluuqa ayda caqliga badahiyana ku keenaya caamilkan oo geedaha qorayo hadduu asiga makhluuq yahay fa kayfa laa yakuunu camaluhu makhluuqan aydan liannahu haddaan dhihi haddaan iraahdo ilaahay caamilkan oo geedaha dadka hadda qolada geedaha samaynaya oo atacbuduuna maa tanxituuna la yiri haddii ilaahay ou abuuray oo ninkan caamilkeena aan iraahdo asigaa abuuray waxa uu samaynayo waxaa ka laasimi lahayd laba khaaliq inay meeshii jiraan alla oo khaaliq ahoo caamilkan abuuray iyo caamilkaoo khaaliq noqdo asna camalkiisa abuuray taasna waxay si toosa ugu soo horjeedaa qowlahu tacaala hal min khaaliqin hayru اllah waxaan ilaahay ahaynoo wax abuuraya miyaa jiro jawaabtii waxa weeyaan la ma jiraan marka sidaas ba waxay ku imaanaysaa in la yidhaahdo waxa adoonka ou sameeyo ilaahay subxaanahu watacaala yaa abuuray macnahaas hal mid bay keenay haddana ilaahay macno kale oo bictibaar aakhar haddana makhluuq way ku ahaanaysaa addoomanka waxay qabtaan intayna qabanin hortooda laba shay ay u baahan yihiin marka ugu horeyso qudradii ay wax ku qaban lahaayeen horta inay haystaan ay u baahan yihiin nuqtada labaad waxay u baahan yihiin sidaas oo kale go-aan ay wax ku qabanayaan labadaas markay u baahan yihiin labadii yaa abuuray adiga u fiirso nin hadda labada lugood ka go-aan socod ma keeni karo liannahu qudradii ku socon lahay ma haysto marka waxaa lagu leeyahay hawshan addoonka uu qabanayo qudrada horta uu ku qabanayaa u abuuray bal u fiirso khilaafka ma jooga ilaahay baa u abuuray haye go-aankan waxaan inuu qabto ou ku qaadanayaa u abuuray niyadaas ou go-aanka ku qaatay marka biictibaari sababi camali اlcaamali ilaahay baa abuuray oo ah qudraduu wax ku qaban lahaa iyo go-aanka wax ku qaban lahaa ilaahay u abuuray marka haddaan wax kale la dhihinba xataa wixii go-aankuu ilaahay abuuray iyo asbaabtii uu wax ku qaban lahay ilaahigii u abuuray yaa camalkan uu qabanana abuuray jala jalaaluhu sidaasaa laleeyahy marka imaamu اlbukhaari fii kitaabihi khalqi afcaali اlcibaad kitaab dhan buu ku magacaabay masaladan markay dad muran ka keeneen you kitaab wuxuu ku magacaabay khalqu afcaali اlcibaad addoomanka afcaasheeda abuuritaankeeda inuu ilaahay uu leeyahay uu kitaab dhan ka alifay imaamkaas raxmat ullaahi calayh waxyaalaha axaadiidta uu ku soo aroori waxaa ka mid eh ina allaha yasnacu kula saanicin wa sancatahu ilaahay asaa abuuro nin kastoo wax sanceeyo iyo sancadiisaba allah isla abuuro sidaasuu xadiid ku soo arooriyay iyadoo ay tahay kutubta bukhaari uu wariyay dad baa waxay u malaynayaan kul ma alafahu imaamu اlbukhaari min kutub اlxadiid fahuwa xadiid saxiix lannahu bukhaari markay maqlaan waxay ku ogaayeen saxiixiisa axaadiidii inay saxiix tahay kitaabkiisa saxiixa waxaa ka soo haray kutubta kalow asiga alifay wax saxiixna waa ku jiraan waxna daciifna waa lanna uguma talagelin sidii saxiix oo kale in waxa uu sheego dhan saxiix ay wada noqdaan laakiin kitaabkan saxiixa ah wuxuu marka horeba ugu talagalay anlaa yuurida fiihi ilaa xadiidan saxiixan marka kitaabka afcaalulcibaad khalqu afcaalulcibaad la yiraahdo waxa weeyaan wuxuu kamid yahay kutub aad kutubta aada u qiimo badan weliba mas'ala muhim jiddan yuu ku cilaajiyey uu ku daaweeyey oo ay qoladii muctasilada aheed ay ka hadleen uu ku radiyey marka ahlu sunna ugu dhow isku soo aruuriyo waxay leeyihiin afcaalu lcibaadi lilaahi khalqan wa lilcibaadi kasban addoomanka ficilka ay sameeyaan xaqiiqo ahaanteeda abuurinta ilaahay baa iskale addoomankana kasbi bay ku leeyihiin oo ilaahay subxaanah wa tacaala mashiiadii ayaga uu siiyey oo maxduudka aheed oo mashiiadiisa raacsanayd iyo iraadadooda ay ku qabteen wabitaali wa calayha athawaab walciqaab macnaheeda ilaahay baa ficilkaadi abuuray marka laguma ciqaabayo waa wax ilaahay kula doonay macnaheedii ma ah laakiin waxaa weeyaan afcaasha aad samaynay mashiiadii ilaahay kama baxsana iyo khalqigeedii laakiin adigana kasbi baad ku leedahayoo qof xur a oo muriid ah oo yashaau lficla yaa tahay calaa daw'i dalika lagugu ciqaabayaa ama aad thawaab ku helaysa haddaad wanaag ku samaysid marka masaladaas saasay ahlu sunna ay ku qaateen waxaa masaladaas ka hor yimid waxaa weeyaan qoladii muctasila la dhihi jiraa waxay yidhaahdeen ina alcabda yakhluqu afcaala nafsihi addoonka ilaahi baa asigaa ilaahay baa abuuray addoonkanaasna wuxuu abuuranayaa ficilka uu qabanaya asigaa abuuranaya ayib markaasaa waxaa laleeyahay leesh allaahu khaaliqu kuli shay ood shalay soo daliishateen ood tidhaahdeen sifaadka ilaahay waa la abuuray oo allaahu khaaliqu kuli shay bay soo gelaysaa sideed afcaalulcibaad aada ugu bixiseen marka waxay leeyihin waxaan afcaalulcibaad ugu bixinay saan ilaahay dulmiga loogu nisbaynin liannahu waxay u ekaanaysaa ilaahay hadduu addoonkan abuuray oo ficilkan uu samaynaho gaalnimadii marna noqon karo gaalnimadii ugu abuuray inuu ilaahay addoonkii iyo gaalnimadiisa isla abuuray haddana uu ku ciqaabay yaa meeshii waxay ka muuqanaysaa inay dulmi ay tahay saanan u dhihina waxaan leenahay ilaahay addoonkan uu abuuray caqli iyo aalaadkii wax ku maqli lahayn waa u sameey afcaashiisana asaa abuuranaya markaas addoonkii afcaashi asaa abuuranaya sidii hadhow haddii loogu ciqaabana uusan cudur u helin hadduu wanaagka sameeyana laga thawaabiyo wixii u keensaday ay noqoto sidaas bay marka waxay leeyihiin addoomankii waxa weeyaan ayagaa afcaalu anfusihim ayagaa abuuranay markaasaa nusuustii aan soo sheegnay oo wallaahu khalaqakuma maa tacmaluun allaahu khaaliqu kuli shay hal min khaaliqin ghayru اllah yaa markaa meesha timido waxaa lagu yihi nusuustan ayada ah xageed ugu bixinayseen afcaalu lcibaad marka waxay yidhahdeen waan ta'wiilinaynaa oo tan waan ka dhex saaraynaa takhsiiska iyo taqyiidka nasuu u baahan yahay waxa adiga aad rabtid inaad keentidna ma ah welina waxaa kuu sii caddaynayo man yasha illaahu yudlilhu wman yashaa yajcalhu calaa siraati mustaqiim walow shaaa allahu lahadaakum ajmaciin nusuustii hadda aan soo sheegaynay oo baadida iyo hanuunkabo ilaahay baa bixiyo marka wixii aadka aad lahaydeen macnaha isaan ilaahay loogu nisbaynin ilaahay waxaan asigaa doono asaana addoomanka ku abuuro laakiin sidaysan dulmi ku noqonin macnihii aan kuu soo sheegay oo ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkuu wanaag ka ogaadana waa waafajinayaa ninkii xumaan uu ka ogaadana waxaa weya hanuunkiisuu ka ceshanaya sidaasuuna ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomakiisa ku dulminayn marka haddii nusuusta sidaa loo qaato waxa weeyaan waxaa ka imaanaysa inaad qirtid ilaahay waxaan heno wax abuuri kara inaysan jirin biyadihi اlhudaa w اdalaal subxaanahu wa tacaala haddana ilaahay addoomakiisa ma dulmiyo ninka hanuunka la siinayo waa nin ilaahay uu ka ogaaday annahu yuriidu alkhayr ninka sharta oo qaatayne waxa weya nin ilaahay hanuunkiisa aan astaahilin oo asiga baadinimada la yimidi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum marka waxaad moodaa afcaalu lcibaad iyo waxaa isdhexgale iyo qadarkii leannahu isku hal mas'alo waay saas markay noqotay buu musanifku wuxuu doonay inuu masaladii haddana raacsiiyo qadarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu yiri wayaquuluuna ina alkhayra waashara wاlxuluwa wاlmura biqadaءi min allahi caza wajale amdaahu waqadarah laa yamlikuuna lianfusihim dara walaa nafca ila ma shaءa allah wa inahum fuqaraau ilى اllahi caza wajala laa ghinaa lahm canhu fi kuli waqti marka musanifku wuxuu leeyahay haddana qadarkiiba u raaciyey xaqiiqada hadeertan waxaan ka soo hadlayna qadar unbayba ahayd marka qadarka ilaahay waxa weeyaan inaad rumaysid khayrkiisa iyo shartiisa binisbati laka waatii xadiidkii jibriil markuu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jibriil ou iri akhbirnii can aliimaani nabiga jawaabtuu ka bixi waxawa an tu'mina billaahi wmalaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri walqadari khayrihi wa sharihi marka aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi inuu ilaahay uu ka yimid ruknu min arkaani aliimaan waay marka haddii aan dhihi lahayn qadarka addoonka asiga ficilkiisa abuurta haddaan dhihi lahayn in qadar sharci khayr ilaahay inuu ka yimid in la rumeeyo maba imaan karin lahaynbo liannahu khayr hadduu yahayna wanaagga aada heshay inuu ilaahay ku abuuray uu ilaahay ku waafajiyey waa qadarkiood rumayso hadday wax adag kuugu dhacaanne in min qadaa'i illaahi wa qadarihi inay yihiin qul kullu min cindi illaahi famaa li haaulaa'i alqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiida waxaad moodaa aayaddaas inay si toos nimanka dhahayo wixii sharcene bani aadamka asaa abuurtay wixii khayr ena ilaahay baa abuuray oo markaa ay laba ilaah kala jiraan ilaah oo khaaliqu lkhayr ah iyo ilaah khaaliqu shar ah ayay u ekaanaysaa ilaahay sidaas daraaddeed wuxuu iri qul kullu min cindi illaahi famaa li haaulaai alqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiida marka qadarka wuxuu kamid yahay arkaanu liimaan horey baan usoo sheegnay afar ayaga kamid aliqraaru biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi musanifkaa ka soo bilaabay midii kale walyowmi alaakhiri waa noo imaan doontaa maanta meeshan wuxuu kaga hadlayaa alqadaru aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi qadarka ilaahay in la rumeeyo sidaasuu musanifku wuxuu leeyahay sharta iyo khayrka min allahi waxaa qofka bani aadamka uu jecel yahay xuluwi ah iyo waxa murka oo dhibayo oo waxawa masaaibtii waaye biqadaa'in min allahi wa qadarih amdaahu ilaahay waa tabsiiyey wa qadarahu waa qadaray laa yamlikuuna lianfusihim naftooda dadka uma heli karaan daran dhib dadka isuma samayn karaan walaa nafcan nafci oo wanaagin iskuma samayn karaan ilaa maa shaa allah ilaahay wuxuu doona mahayn wa inahum dadki dhammaantiisa ama makhluuqaadkii fuqaraau ila allahi caza wajal ilaahay bay u wada baahan yihiin laa ghinaa lahum ilaahay kama deeqtoono laa ghinaa lahum deeqtoon uma sugnaanin canhu can illaahi ay ka deeqtoomaan fii kulli waqtin waqti kasta ilaahay inay ka deeqtoomaan malaha oo fii kulli laxda ilaahay ay u baahan yihiin ayib alqadaau walqadar waxaa la yidhaahdaa sirun min asraar illaahi alqadaru sirullahi fii khalqihi qadarka haddaanan lala imaanin qalbi saafi a istislaam oo ilaahay laysu dhiibo qofkii qadarkii inuu qaataahu waa ku adag tahay walidaalika qadarka sidiisaba waxau u baahan yahay iimaan inaad la timaadid go-aan inaad la timaadid oo tiraa ilaahay wuxuu ii qadaroo dhan waa fiicantah wa ilaa waxay u muuqanaysaa qofkii in asigana la abuuray waxaan ku dhacayana la abuuray hadhowti dambana lagu ciqaabaya sidaasay firaq dhan ku baadiyoobeen marka qadarka wuxuu u baahan yahay iimaan jaazim ah iyo niyo saadiqa ah istislaamu alkhuduuc lilaahi tabaaraka wa tacaala lannu nusuusta hadda ninka hadda aan kuu soo sheegnay oo qur-aankii an low yashaa allahu lahada annaasa jamiican ilaahay wuxuu kari karaa dadka o dhan inuu hanuuniyo qofka hadduu ictiraad cala allah yidhah ilahay hadduu dadka hanuunin karo muxuu kulligood u wada hanuunin waay ou dadkan naarta ugu guraya qofkii saasuu dhigi karaa ou noqonaya markaan ilaahay ninkii meel kasta uu kula doodsan yahay waxaan ilaahay muxuu u sameey waay waaba kari karaa fiirso wlow shaaa rabuka lajacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilahay hadduuba kari karo dadkao dhan inuu muslimiinka wada dhigo kulligood ahlu sunna u wada dhigo u kari karo muxuu u kala qeybiya haddana adiga waxa weye maa min mas'ala ilaa wayakuunu almaru almariidu alqalbi khasiima lilahi tabaaraka wa tacaala ilaahay buu mar kastaba markaa la murmaya oo waxaa weyaan tan ilaahay muxuu u yeeli waayo war koonkan ilaahay asaa iskaleh yafcalu fiihi maa yashaa adigana adoon baa tahay tajri calayka aqdaarullaahi waxaa kula gudboon inaad ilaahaas iska gadid oo wuxuu asiga kaa doonaya aad samaysid sidaasaad ku badbaadi kartaa mooye mar kasta haddaad ictiraad aad samaysid kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan fa axyaakum huma yumiitukum huma yuxyiikum huma ilayh turjacuun bal u fiirso sidii ilaahay awooddiisa ay kugu socoto markii lagu abuurayo lagaalama tashanin markii macnaha adduunyada aad ku noolayd lagaalama tashanin markii lagu dilay lagaalama tashanin markii lagu soo bixinay lagaalama tashanin markii lagu xisaabi doono lagaalama tashanay naar iyo janno midkii lagu gelinay lagaala tashan mahay marka haddaad awooddaas aada sidaas u timaadid waxa weeyaan waad badbaadaysaa od ilaahay kaga dambaysid dadka bani aadamka ah yactariduuna cala allahi fi axkaamihi ninka madaxweynaha adduunyada iyo ninka boqorka ene bal u fiirsay ula dhaqmayaan madaxay u wada lulayaan qofka marka dadka xawaashida oo kadabadow iyo dadka madaxda ahoo ay dadkaas magacaabeen siday ugu dambeeyaan wax allaale waxay amraan hadday khata tahayna waa sawaab hadday sawaab tahayna waa xasanaad dadkaas bani aadamka oo madaxda ah sida looga daba ordaya bal u fiirso oo dadka loogaga dambayna cid ka daba imaan karta waxay sameeyaan amarkaasaan fulinaa buu kuleeya aniga dhihi maayo ninka madaxweynaha hadduu wax xun ou amra lima nin dhahaya ma laha waa bani aadan adiga kula mide oo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati اkhaaliq la yidhi yaa kulu shay waxaway madaxa loo lulay markii qadarkii ilaahay la yimaadana ilaahay asigaaba dee salaada subx adaan aadi lahay asiga uu kari kara asaanba isoo toosininba marka ilaahayna waa laysku soo istaagaya marka taas ma aha waxaa saxiixa waxa weeyaan inaad ilaahay subxaanah wa tacaala aad ka amar qaadatid adoon aqdaarullahi ay ku socotana aad ina tahay aada ogaatid sida aad ku badbaadi kartid waa sidaas oo keli ah ayib marka aqdaarta ilaahay qadarka bitaqdiir illaahi tabaaraka wa tacaala waxa waaye maraaxil badan oo soo maray waxaad ogtihiin in awalu maa khalaqa allahu alqalam huma qaala lahu uktub fajaraa fi tilka saaca fakataba maa yakuunu wmaa huwa kaa'inu ilaa ywmi alqiyaama qadarka koobaad kaas weeyaan xataa culammada ay ku murmeen ayuhumaa awalu fi lkhalqi awaluhumaa ayuhumaa awalu khalqan alcarshu am alqalamu waa laysku murmo qalamka maa uu horeeyey mase carshiga qowlka saxiixa carshiga ugu horeeyey qalamka marka ilaahay u abuuray fii tilka laxda qalamka ilaahay wuxuu yiri uktub maa huwa kaa'inu ilaa ywmi alqiyaama waxa dhici doona ilaa qiyaamada laga gaaro halkaas saaca isla markii la qoray qadarkii koobaad kaas waay marka maalinkaas adigu waxaad ku jirtay adigoo fulaan ah cidda oo hooyay aabba kuu noqon doonto waktiga aad dhala doonto intaad cuni doontid waxaad samay doontid waktigaad dhima doontid waktiga lagu soo bixi doono naar iyo janno waxaad geli kula tafaasiil qeybta adiga kuga aadan meeshaas ay kugu jirtaa waa nooc min ataqdiir waa taqdiir kale yaa jiro qabla khalqi الsamaawaati wاlard yaa haddana ilaahi subxaanah wa tacaala haddana qadarkii haddana la soo celiyo mar labaad la qoray waxaa haddana dhici doonto insaanka wahwa fii badni ummihi in haddana malagi la dhihi doono haddana ninkaasi gaara wixii u qosay qor oo xadiidki ibni mascuud yujmacu axadukum fii badni ummihi yakuunu arbaciina nudfatan ilaa aakhirihi malagi markaasaa waxaa leeyahay afar kelimaa la amraya waxaa la leeyahay ajalkiisa qor waxaad qortaa risqigiisa qor waxaad qortaa asaciidun am shaqiyun qor fiiri qadar waaydana waa taqdiir kale w haddana qadar kalaa jiro haddana mar labaad mar saddexaad la qori doono oo markii leylat اlqadri wa hiya fi ramadaan wa hiya leylat اlmubaaraka yo haddana waa la qori doonaa sanadkaas wixii gaar ahaan u dhici doono wlidalika ilaahay ina anzalnaahu fii leylati mubaarakatin ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu amri xakiimi amra min cindina ina kuna mursiliin marka fiiha yufraqu kulu amrin xakiim habeenkaasaa la kala saara malaaigta kasta sanadkan waxay ku shaqayn lahaayana loosii qoraya haddana marka taqdiiraadkaas oo dham oo dhacay iyo haddana tafsiilkiisa yowmiyan oo u dhici doonaa sanadkan markii adiga wax lagugu qadaray wixii kugu dhici doono haddana yowmiyan haddana waxaa kugu dhacayo sanadkii qeybtii maalinta kaga aadanayd marka qadarka tartiibaad badan uu leeyahay kulu daalika waxa waa asal u ah kitaabkaas oo lowxulmaxfuudka lagu qoray oo fii tilka saaca la qoray a asal ku ah oo umu lkitaab lagu magacaabo yamxu llaahu maa yashaa wa yuthbitu wa cindahu umu lkitaab umu lkitaab waxaa ku jira wax isbedelaya ma ah marka qadarka ilaahay waxa weeyaan waa sidaas ayib markaan qadarka u nimaado hadda mashiicadii iyo wixii dhan waan soo sharaxnay inaan soo celina ma ah ahlu sunna waxay aaminsan yihiin ana kula shayin biqadaaءi illaahi wa qadarih wax wanaagsan oo adiga ku wanaagsan ha noqdeeno wax xun ha noqdeene wax kasta waxa weeyaan wax qadaran weeyaan marka yacni fiiri gaalnimadii qadar ilaahay bay ku timid islaamnimadii qadar ilaahay bay ku timid sidaasaan leenahay marka waxay qeyb ka soo noqonaysaa qoladii muctasilada ahay waxay yidhaahdeen baadilnimadooda meeshan ka muuqanay haddii wixii oo dhan oo kownka ka dhacaya jumlatan wa tafsiilan fii daalika alqalam lagu qoray oo nuun walqalami wamaa yasturuun qalamkaas waxaa la yihahda waa qalamkii hore weeyaane liannahu shani buu leeyahay ilaahina wuxuu ku dhaaranaya waxduu shanin awa marka waxay taas tusinaysaa maalinkaas wax laga tegay oo faraaq laga tegay oo gadaal laga buuxina ma jirto haddii aan idhaahdo addoonka qadarkiis horeyaa loo qoray oo wuxuu qaban doona iyo wuxuu samayn doona ma qorna haddaan idhaahdo macnaha waxay noqonaysaa faraaqaad oo cadcad in laga tegay meel bayaad ah oo addoonka hadhow uu buuxi doono qadarkaasne sida hadda ka muuqato waxaa lagu yiri maa huwa kaainu ilى ywmi اqiyaama waxa kaainka min jumlati maa yakuun waxaa kamid a adiga waxaad samayn doontid marka waxa weyan wax meel banaanoo laga tegay oo dib laga buuxinaya ma jirto sidaas waa macnihi ayb marka sidaa daraaddeed ba waxaa laleeyahay in اllaha shaءa اimaana min اlmumini wa shaءa اlkaafira min اlkaafiri yani gaalnimada gaalka uu samaynayo mashiiatullaahi bay ku dhacday mashiiatullaahi markay timid ba hadana qadarkii ilaahay hadana yaa ku fulay sidaas waxaa loo leeyahay sidaan loo dhihin yaqacu fii mulki illaahi maa laa yashaa liannahu haddaan idhaahdo ilaahay subxaana qoladan sidii ay leeyihiin oo kale in allaha shaaa aliimaana min almumin walam yashaa ilkufra min alkaafiri saasay leeyihin ilaahay gaalnimada ninkan uu samaynaa ma doonin ee gaalka asagaa samaystoo doonay marka sidaan loo dhihin ilaahay gaalnimadii uu ku doonay waana ku cadaabisaan loo dhihin yaa yidhaahdeen ilaahay gaal ma doonay markaasaa waxaa layidhi qul kullu min cindi illaahi macnaheeda maxaawa wallaahu khaaliqu kuli shayin macnaheedii maxaawa wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna macnaheeda waa sidii waa mid midda kale farartu min shayin fawaqactum fi ashara minhu baa lagu yiri liannahu haddaad tidhaahdaan in allaha shaaa min alkaafir aliimaan walaakinahu shaaa alkufra walam yasha aliimaan haddaad tidhaahdaan waxay noqonaysaa gaalkii mashiiadiisii inay ka awood badisay mashiiadii ilaahay tiisa ahed liannahu haddaan idhahda ilaahay gaalkan wuxuu ka doonay inuu ilaahay rumeeyo gaalkiina ilaahay wuxuu doonou diiday wuxuu kalau doortay gaalnimada haddaan idhaahdo mashiiadii ilaahay waa soco wayse gaalkan waa ku soco wayse marka wa ghalabat mashiiat lkaafiri mashiiat allahi bay noqonaysaa waxaadna ogeyd wamaa tashaauuna ilaa an yashaaa allah ilaahay waxa waaye mashiiadiisa naafida calaa jamiici khalqihi marka haddii aan idhaahdo wuxuu doonay ilaahay waxaan ahaynaa kownkan ka dhacay ilaahay awoodiisii oo niri laa yucjizuu shayun fi lardi walaa fi samaa meesha ka baxayso waxaa meesha ka baxaya nusuustii hadda aan kuu soo sheegay oo walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummatan waaxida oo muslimiin ay wada noqon lahayn walow shaaa allahu lahada annaasa jamiican a meesha ka baxayso marka awoodda ilaahay wuu kari karaa inuu gaalkan mumin uu ka dhigo muminkaana uu gaal ka dhigo awoodda ilaahay wax lama ah laakiin waxa weeyaan waxa dhan mashiiada ilaahay bay ku wada dhaceen laakiin mashiiadasay ku timid xikmadeeda inaad fahamtid unbaa lagaa rabaa sida mashiiadii ilaahayna u rumaysid dulmi ilaahay addoominkiisa inuusan ku qabanayna aad u rumaysid labadaas nuqda haddaad isku keentid iimaankaada waxa weeyaan saxiix ayib bal u fiirsa ilaahay muxuu leeyahay faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaanamaa yasacadu fi اsamaa faman yurid illaahu ilaahay ninkuu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sadrahu lilislaam waa kana sababtii baa towfiiqdii baa ilaahay siinaya sadrigiisa ayaa loo furayaa oo islaamkii baa ilaahay qalbigiisa ku sharxaya waman yurid ninka u doono an yudilahu inuu dhumiyane yajcal sadrahu dayiqan waxa weyaan sadrigiisa waxaa laga jeedaa qalbiga ileen xabadka qalbigiya ku hoos jiro marka xabadkiisi baa waxaa laga dhigayaa mid cariiri ah oon islaamka maqli karin kaanamaa yasacadu fi samaa sidii asoo samada kor loo yiri oo kale liannahu kulamaa aad aada samada sii kortid jaadibadiyaa yaraanayso neeftii baa cariiri kugu noqonayso si nin oo la yiri samada kor samada aada la yiri oo kale sidii neefta cariiri ugu noqonayso yaa ninka iimaanka macnaha ninka oo daaliga ah iimaanka inuu maqlayaa iyay dhibaysaa almuhim aan u laabana qadarkii hadirtaan marka qadarkisaan usoo niri waa siru llahi tacaala waa inaad rumaysaa waxaan koonkan ka dhacay horay inay u qadaran yihiin adigana addoon ilaahay aqdaartiisa ay ku socota ay tahay waxa kula gudboon keli ah inaad aqdaarta ilaahay aada u hogaansatid asbaabtii aada uga badbaadi lahayd ciqaabtii ilaahayna inaad ku dhaqaaqdid taasaa kula gudboon walidaalika saxaabatu rasuulillaahi bay nabiga waxay weydiiyeen ilaahay rasuulkiisiyow waxaan aan qabanayna hadirtaan hal ilamru unuf am qad furiqa minhu bay yidhaahdeen amar hore noogula qoray oo wixii nagu qoran aanan gafaynin miya mase waa wax hadda noo furan warqada hadda cad oo noo furan oon hadda bilaabayna waay bal u fiirso markaasaa waxay yiraahdeen nabiga wuxuu ku yidhi qad furiqa minhu amar hore loo qoray oo laga faaruqay oo waxaad qaban doontid iyo waaad ku dambay doontid waa hore loo ogaaday waay markaasaa fa fiima alcamal ilaahay rasuulkiisiyow maxaan ka shaqaynaynaa waxba lasoo dhaafay inay tahay fiiri hadalkaan hadda qoladii muctasilada ahayd cagsigeedii waay yacni nebigu wuxuu sheegay waxay yihahdeen waxaan wax anaga bilaabanayno annaga qoranayna miya mase wax hore noogu qornaay waay nebigu waxuu wax hore idinkugu qornaay waay taas waxay daliil u tahay addoonka wuxuu qabanaya in la abuuray ou ilaahay horey u abuuray markaasay waxay yidhahdeen fa fiima alcamal nebiga ma dhihin haddii sidaas waay iska camalka dhaaf ma dhihin icmaluu fa kulu muyasaru limaa khuliqa lahu nebigu wuxuu iri waxa weeyaan shaqaysta oo daacadii wanaagii ku dadaala fa kulun muyasaru limaa khuliq nin kastaba wixii loo abuuray aa loo fududay markuu qofkii haddaad aragtid inuu dadaalayo uu khayrka jecel yahay shartana uu ka fogaanayo waxaa loo daliishanayaa nin wanaag u qoran inuu yahay ayna dhici karto fii nihaayati almadaaf isbedel inuu ku yimaado oo khoofkii waa taagan yahay laakiin waxawa narjuu lilmuxsiniin wa nakhaafu calaa alcaasiin sida uu taxaawi u yiri waa marka ninka wanaagga markuu samaynaya rajo fiicanaad u leedahay laakiin janno uma ballanqaadi kartid ninka xumaanta samaynayana waad u cabsanay laakiin naar ma u ballanqaadi kartid adigoo bani aadana ma ogid markaasuu nabiga wuxuu akhriyay faamaa man acطaa waاtaqa wasadaqa bاlxusna fasanuyasiruhu lilyusra wa amaa man bakhila wاstaqnaa wakadaba bاlxusna fasanuyasiruhu lilcusra labadaas aayad waxay ku tusinaysaa waxa kula gudboon qadarka ilaahay wuu kaa qarsan yahay adiga marka aniga inay wanaag ii qoran yihiin ma ogi inay xumaan iyo naar inay ii qoran tahay ma ogi marka intaan meel iska fadhiisto oon maanta dhandhihi lahay maxaa ii qoran maxaa ii samaan ku calaacali lahay waxaa lagu leeyahy waxaa kula gudboon samey keli ah oo waa maxay inaad ilaahay wuxuu ku faray aada samaysid haddii marka fa amaa man acطaa waataqa ninkii wanaag bixiyo allana ka cabsado wasadaqa bilxusna yacni laa ilaaha ila allahu oo macnaha towxiidkiina la yimaada ilahay wuxuu iri fasanuyasiruhu lilyusra waxaan u fududayn doonaa midii fududeedoo janno iyo jidkeedu maraya wa amaa man bakhila waاstagnaa wa kadaba biاlxusna fasanuyasiru lilcusra cagsigeedii waay marka nebiga waxay saxaabtiisa markaa ku yiraahdeen markaa waa inaan dadaalnaa ma ayna dhihin arintii hori bay noogu qoran tahay wax hadda la buuxbuuxinaya ma jirta hori baa loo buuxiye aan iska fariisana ma dhihine le nacam waa nebiga siduu noo sheegay waay wax naga maqan intaan isku mashquulinahayn maxaa noo qoran waxaa inooga gudboon waxa nala amray inaan farno inaan samayno u fiirsa hadalkaas aada u qiimaha badan waxaad leedahay waxa aniga ii qoran maadaama iga qarsoon yihiin inaan waktiga isaga qaada ma ila haboonee waxaa ka haboon waxa lay amray inaan aniga qabto waxaasaa waxay keeni karaan wax fiican oo ii qoran inay i yimaadaan marka qadarka ilaahay waxaw waa siru llahi tacaala koonkaana ilaahay baa iskale walow shinaa la aataynaa kula nafsin hudaaha walaakin xaqa alqowlu minii laamlaana jahanama min aljinati wannaasi ajmaciin aayaadkaas inay cabsi ilaahay kugu dhaliyaan ilaahay wuxuu iri walow shinaa haddaan doono laaataynaa kula nafsin hudaaha naf kasta hanuunkeedaan sii lahayn oo kulliga dadka o dhan dad hanuunsanaan ka dhigi lahayn laakiin wuxuu iri ilaahay walaakin xaqa alqowlu minii waxaa iga sugnaaday hadal aniga laamlaana jahanama jahanama inan buuxin doono hadal ayaa iga sugnaaday min aljinati wannaasi ajmaciin jini iyo naas iyo insi malaaig kuma jirta kulligoodu ahlujanno wa marka inan ka buuxi doono yaa hadalkaasaa aniga ii hormaray buu yiri ilaahay jala jalaaluh marka hadalkaa waa ilaahay u hormaray waa inuu fulaa marka adiga waxaad ku dadaashaa hadalkaas inuusan kugu fulin oo nin fiican oo janno la geliya ilaahay hadalkiisa dad naarna waa laga buuxina waa hormaray jannana waa la buuxinaya marka adiga waxaad ku dadaashaa dadka jannada laga buuxina aad noqotid naarta dadka laga buuxinayana aadan noqonin ee aadan ilaahayna kula murmin koonkiisa wuxuu samaynaya laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun aniga saanay ila tahay ilaahay saanu ku haboonayd ilaahay adigu wax uma meerinaysid kownkiisa wuxuu samaynaya cid uu kala tashanaya ma jirto laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal ma jiraan siduu rabuuna ilaahay ka samaynaya addoona tahay ilaahay baa nicmadiisa caqlan wa aalatan uu kuu sameeyey rasuulow koo soo diray waxa kula haboon keli ah inaad samaysid baa la rabaa marka qadarkii waxaa weyaan oo ruknigii min arkaani aliimaan ka mid ahaa niqaadkaas yaroo kooban yaan ugu dhaafaynaa waxaa inoo dhiman marka min arkaani aliimaan xasuusnaaw yowm alaakhir waana imaa doontaa musanifka qeyb ka mid ah you sheegi doonaa wa cindahaa inta ka dhimana aan dhamaystiri doonaa wabilahi tacaala towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin